hogaamiyaha wanaagsan ee ummadda horkacda waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo aqoon leh karti leh ammaano iyo waayo aragnimo leh sharaf iyo xushmad asaagiisa la dhir qaban kara xilka wuga weyn ee baarlamaanka waxaan ahay qof miisaan ku leh macquul ah ugu yaraan bulshada dhexdeeda ka meel dhalin kara suurto gelin kara ahdaafta ay hiigsanayso dowlad goboleedka koonfur galbeed taasi waxaan u leeyahay aniga ayaa jecel ama balwadday ii tahay inaan ahaado mid u taagan danaha dalka iyo dadka mar kasta iyo meel kasta iyo samata bixinta ama u gudbinta adeega bulshada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed waxaana doonayaa inaan door muhim ah oo waxtar ah waxtar leh ka ciyaaro sababaha igu dhaliya inaan isku soo saago xilka guddoomiyaha baarlamaanka waa lixjeclo aan degaankayga iyo dadkayga u qabo una damqanayo oo aan la rabo qorsho isbeddel wax ku og ah araartayda haddaan halkaas ku joojiyo oo aan hoos u daadego waxaan soo bandhigayaa aragtidayda ku aadan waxqabadka oo qodobaysan waxaana lagu magacaabaa afka qalaad baarlamaan baarlamaan asalkeenna maaha soomaali maaha waa luqad latiina angolo latino kemid erega marka la dhaho baarlamaan asalkiisana waxaa iska lahaa faransiis waagii hore baarlamaanka duqa parleyaa la dhihi jiray aftilaanigan waxaa lagu dhaha parlaan hadalka waay meesha asaga hadda aan ka dhaanno shirka golaha kulanka golaha guurtida heshiiska sharci dejinta iyo shirfadhiga aqalka golaha ewyaalka golaha wakiilada erebixin hadday u magacaabno waa saas annaga hadda maanta marka waa u bedelanay golaha shacabkaan dhiran intaan markaan ka gudbo aragtidayda fog fog my vision aragtidayda ama garaadkeeda ama fikirkeedna waxaan rabaa inuu noqdo baarlamaankan kan ugu fiican lagana barto maamul wanaag baarlamaan la muhdo oo la yidhaaho wallaahi dowlad goboleedyada xataa aan signo cabaari naga hormareyna aan signo dowladda dhexekiisa our vision howlgalkan wanaajinta kordhinta iyo kor uqaadidda awoodda fahamka xildhibaanka haddaan waxba la fahmin waxba ma socon karaan sidaas oo kale shaqaalaha baarlamaanka baarlamaanka keliya kuma hakaanaha xildhibaano waxaa ku soo kori doona shaqaalaha kusoo kori doona oo dibadda ka imaada fulinta iyo kameralinta iyo tayinta baarlamaanka muddada way idman ka qaadasho doon wax ku ool ah waxqabadka ku dhisan rabitaanka dadweynaha annaga dadweynaha na keenay dadweyne iyo rabitaankooda anaan ku shaqayn haddii ilaahay intaas markaan ka gudbo strategic goals tabta ama xeeladda hadafka ama ujeedooyinka aan rabo in kor loo qaado awoodda baarlamaaneed la adeegsado waajibaadka dastuuriga kor ha loo qaado laakiin si khaldan maa in la isticmaalo mar walba dastuurka in loo adeegsado mar walba ayaan rabaa in la abuuro lala joogteeyo xaalad dardargelin ah aqooneed hal abuur dhaqan iyo anshax wanaagsan leh dhismaha xarun waxbarasho iyo tababaro waxaana africa lagu yaqaanaa c d s t central parliament study and training xaruna loo dhiso in loo tababaro karti iyo hufnaan in laga inta laga gaarayo muddada loo imayo in la isku xiro lana dhiso saaxiibtinimada iyo kor u qaadidda doorka baarlamaanka intaa markaan ka tago waxaa jira qayim la yidhaaho yani co values qiimo wax qiimaa uhuuda uhuuda qiimaha inaan ku shaqeyna haddii ilaa yidhaah waxaa afkalaad u yaqaanaan transparency accountability integrity solidarity courage justice humanity impartiality neutrality independence voluntary services unity monopoly communication competition cooperation efficiency equality faith freedom friendship hub